walaal way jirtaa in ay xaduuddu xiran tahay xaduuddu shala lama xirin afar cishay xiran tahay laba iyo tobankii bishii lixaad ayaa la xiray way jirtaa xaduudda way xiran tahay marka yaa xidhay rasmiyan xaduudda waxaa xiray dhanka kenyay ka xiran tahay anagu dhankanaga kama aanan xirin dhanka kenyay ka xiran tahay maalinka inay xiran tahay aana ogaanayna waxaan aadnay maamulka degmada mandheera yaanu isu tagnay wadahadal dheer baan ka galnay guddoomiyaha iyo aniga iyo xibin maamulka kamid ah baan ahayn saddex ruux baan ahayn waanu weydiinay sababaha ay u xireen hadaladii ay marka iyadayd hayeen qaab ammaanka huseeyaan u xirnay bayna yidhaheen haddana waxay ku soo dareen waxaanu ogaa ognahay bay yidhaheen inaadaan ka raalli ahayn xaduudda aan anagu dhismaha ku wadno oo dawladda kenya ay dhisanayso nimankiina maamulka degmada beled xaawo inaadaan raalli ka ahayn baanu ognahay bay hadalka kusoo dareen marka maxay ula jeedaan raalli ba idan aan ka ahayn ogaanay ha waxaanu ogaanay marka in cadaadiska hadda degmada iyo shacabka lagu wado in ay xaduudda dhismaheeda inay inay tahay baanu ogaanay wax hadda kale oo ammaan darro oo labada degmo ka dhexeeyay ma aysan jirin si wanaagsan baa loo kala agaa loo loo kala adeeganayay ammaankana isudhusida yaa looga wada shaqaynaya dadka gebi ahaan miyaa la joojiyey wixii isu socod ahaa ama ganacsi ahaadeene wax soconayaa ma jiraan miya oo wax walba waa la istaajiyey isu socodo isu socod oo dhan baa la joojiyey annaga waxaa noogu muhiimsanaa waxay ahaayeen ardaa nooga dhigan jirtay iskuol mandheera ardadii baa noogu darnayd isu socod ardadii yaryarayd oo toban jirka iyo shan jirka iyo labiyo toban jirka ka koobna adigu qof weyna iska daayay yaa xadkii inay maraan loo diiday oo buugtii iyo qalabkii wato marka hal qof ah oo mari kara ama geli kara ma jiro mandheera marka sababahan ammaanka wax toosa ma idin sheegeen oo sababaysan oo idin leeyihiin halisahaasaa soo kordhay xilligan wax sababayso kale loomaysan sheegin ayaan hadda laga joogo ilaa adigu shan casho iyo meelahaas ayaa waxaa jirtay xaduudda waxaa ka dhacay qarax qaraxa marka cidna waxba kumaysan noqon cid kastoo haddii cid loo dhigayna anigu maanan ogeyn banaan boole isaga qarxay cid wax ku noqotay ma uusan jirin marka qarixii bay marmarsiyo kasoo dhigteen qarixii maalinka dhacay ammaandaraa soo kordhay dawladanadi baa tihi xaduudda xira sababahaas baan xaduudda u xirnay bay yidhaheen marka dambena warkoodii wuu iskhilaafay oo annaga ammaanka anaga u baqnay marka in beled xaawo iyo annaga aan kala isjoogno ilaa wakti dambo yaanu garanay oo sidaasaan u xirnay bayna yidhaheen midda kale dhismaha aan wadno sabab la mid ah oo arrin qusaysaana haddana u xirnay afkooday kasoo baxda marka warka dhan markaad sii fiiriso awal horeba gudahooda qarax baa ka dhici jiray xaduudda qarax baa ka dhici jiray xataa lama xiri jirin waxyaalaha marka hadda ujoodka ugu weyn waxaanu anagu ogaanay dhismaha xaduudda ay kasoo wada kenya inay tahay xadka xiran dadka xirayna dee kolley qolada maamulkoon is aragnay unbaa hawsha ayabaa wada hadda marka hadalkan yaa idiin sheego idinku yidhi ama kusoo daray hadalkiisa in ay ka mid tahay arrimaha xuduudda oo kale ama sida aydinan uga raalli ahayn sababaha keenay in xuduudda la xidho guddoomiyaha degmada kenya oon ishor fadhinaa hadalka kusoo daray anagu hadalkaas maana wadanin sababta xaduudda lagu xiray iyo maxaa soo kordhamay iyo haddii aad wax dareenteen maxaad wax loogu sheegi weyden bu hadalka iyaga ahaa marka ninka asaga ah kusoo daray ninka degmada mandheera hadda diisiga ka ah ma dhinac keliya oo dhinaciinun baa aadi jira xagga sheemise xaggoodan waxba ka iman jiray maalin walba maya wax kasoo baxaya mandheera wax kasoo baxaya iyo wax galahaya midna ma jiraan toos bay u xiran tahay wax reer mandheera ah noo soo baxaya oo noo soo gudbaya ma jiraan wax reer beled xaawo gelayana ma jiraan isu socodkii oo dhan baa istaagay idinka saameyn noocaa ba idinku yeelanaysaa arrintan xuduudda la xidhay annaga saameynta nagu yeelanayso waxyaalaha ugu weyne horta saameynta noogu yeelanaysa waxaa kamid ah ardadii imtixaamka gelaysay ama waxbarashada meesha ku haysatay intaa keli bay horta naga saameynaysaa balse waxyaalaha ugu weyn degmada beled xaawey ka heli jireen oo macluumaadka ugu muhiimsan ama waxa ugu ugu ugu wanaagsan degmada beled xaawey ka qaadan jireen marka annaga intaa keli baa culays lagu hayo wax kaloo hadda aan ka qaadan jirin ma jiraan